أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid a hardanka sahaayanada iyo turkiga ku dhex maraya soomaaliya iyo heshiis bunuuddiisa la dadayo oo ay wada gaareen xukuumadaha xamar iyo ankara maxay tahay halista uu turkiga ka soo safriyey waddankiisa ee uu keenay soomaaliya warbixin ayaan idinkaga haynaa cabsi iyo qoobgariir xooggan oo soo food saartay askarta ku sugan saldhigga ciidamada maraykanka ee gobolka laamu ee dalka kenya daqiiqad kastana filanaya weerar uga yimaada dhanka ciidanka mujaahidiinta barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dabley hubaysan oo soomaali ah oo gacanta ku dhigay markab siday shidaal kaas oo marayay biyaha dalka soomaaliya warbixin ayaan idinkaga haynaa mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro ay askar ku dileen ku qaaday waddamada maali iyo burkina faso faahfaahinadii ugu dambeeyey ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid a qaybtii labaad booqashadii wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ay booqatay furimaha dagaalka ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inta uu barnaamijku socdo waxaa igala qayb qaadan doona qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee al andulus anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shanaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan muxuu yahay hardanka sahaayanada iyo turkiga ku dhex maraya soomaaliya iyo heshiiska bunuuddiisa la daday ee ay wada gaareen xukuumadaha xamar iyo ankara haddaba warbixin aan arrintaasi ku lafagurayno waxaa inoo haya ilyaas cabdulaahi oo halkan inooga soo gudbin doona soomaaliya dhul barwaaqo ah balse ay koox qowlaysata ah beelaha uga dhigeen cadow noocyo kala duwan leh marin iyo saldhigna ay u siiyeen meelihii ugu muhiimsanaa maalinba maalinka ka dambaysana ayay isa soo taxayaan xukuumado hor leh oo u soo biratumanaya in loolan ay ku galaan halkan iyagoona halkudhigoodu uu yahay uma aabbayeeli doona dadka jooga oo ujeedkeenna ayaa ka weyn The Somali Parliament ratified a 10 year defence agreement with Turkey this month.
Now, what we know so far is Turkey's president says they're working on increasing the range for their domestically built Typhoon missile. Previously, they've tested it on the Black Sea with a range of 561 kilometers, but they need to test it in long ranges. And that's where Somali comes.
marka laga hadlaya xukuumadahaasi waxaa ka mid ah midda ka arrimisa turkiga maamul erdogan uu madax u yahay oo majaxaabin mooye aanaan soomaaliya ka damacsanayn miradhal iyo manaafacaadba balse shacab badan oo soomaaliyeed ku dagay arrimo badan oo ay ka mid yihiin dibudhis daleed iyo la tartamid caalam marka laga soo taga daabulashada ay ankara ku samaynaysa kheyraadka waddankan iyo mashaariicda ay muhiimaduhu ku hoosduugan yihiin ee ay maxfallada la soo istaagaan iyaga iyo kuwa muqdisho waxaa markan soo baxaya jaanib kale oo ah mid loolan oo uu turkigu dalkan kula gelaya maamulka yuhuudda israa'iil hayuum waa wargeesa haynadu ay leeyihiin oo ka faallooda arrimo badan waxa uu baahiyey warbixin xigashooyin iyo xaqiijin wadata oo uu ku lafaguraya qodobkan midaas oo uu ciwaan uga dhigay turkiga oo si qarsoodi ah u dhisanaya saldhig ciidan oo ku yaala soomaaliya si uu u kordhiyo awooddiisa gantaallada waxay ugu horrayntii warbixintu ay sadarada ugu horreeya ku soo qaadanaysaa in baaritaanno iyo dabagallo kadib la ogaaday in turkigu uu si aad ah u xoojinaya awooddiisa bariga afrika si gaar ahaaneed soomaaliya isagoo wakhti aanan fogeyn doonaya in dhidibada uu u taago xarun ciidan oo hor leh taasoo qaybaha dhexe ee warbixinta lagu sheegi doono shaqada gaarka ah ee ay qabanayso wargeyska oo soo xiganaya rashiid cabdi oo ah agaasimaha cilmi baarista ee macadka sahan global ee fadhigiisu yahay dalka kenya ayaa sheegay in xukuumadaha riddada ee ankaray iyo muqdisho ay galeen heshiis amni oo qarsoodi ah oo qodobadiisii ugu badnaa la qariyey iyadoo dusha sarena looga ekeysiiyey iskaashi dhinacyo kala daaran si loo leexiyo ra'yulcaamka rashiid cabdi ayaa sheegay in qodobadaas la daboolay midka ugu daran uu yahay in turkigu uu saldhig dhanka hawada ah uu doonaya in uu ka dhiso gudaha soomaaliya taasoo soo jiidan doonta mashaakiil badan dalkanna ka dhigi doonta mid hawadiisu ay dul yimaadaan diyaaradaha waddan weliba oo hardan la gala xukuumadda ankara sida uu sheegaya agaasimahan waxaa la rumaysan yahay in loo adeegsan doono saldhiggan tijaabooyinka iyo horumarinta gantaalada baalistiga ah si gaar ahaaneed kuwa gaara masaafooyinka fogfog saadaasha ayaana tibaaxaysa in xitaa turkigu uu halkan ka damacsan yahay in uu weeraro kaga qaado maamulka gumaystaha yuhuudda maadaama ay gaari karaan ayuu yidhi gantaalada halkan uu keenayo mar warbixintu ay sii socotaa ayuu sidoo kale ninkan caddeenaya in turkigu uu hadda tijaabo kala duwan oo dhanka gantaaladan ah uu ka wado dalka eritreya waxaana la xaqiijiyey in ay gaari karaan cumqiga talaabiib iyo magaalooyinka kale ee ku hoos jira ixtilaalka middan ayaana sii xoojisay damacii ankare ee geeska afrika iyadoona go'aansatay in colaadda ay waddankeeda ka soo fogaysay islamarkaana ay soo saldhigtay gudaha soomaaliya rashiid cabdi isagoo la hadlaya wargeeska israa'il hayuum ayuu intaasi ku daray in turkiga uu doonaya in saldhiggan uu ka hirgeliyo dhul dhaca meel u dhow waqooyiga magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkan oo ay horay kooxda xamar ugu wareejisay nidaamka ordogan sida xaqiijinta warbixinta ay tibaaxaysa waxaa gudaha soomaaliya durbadiiba soo gaaray boqolaal askari oo turki ah kuwaas oo loogu talagalay in qayb ay ka noqdaan heshiiskan amni ee ay la gaareen kooxda riddada soomaaliya iyagoona ka howlgeli doona saldhiggan cusub taasoo kuu bidhaaminaysa sida dardarka ah ee uu turkigu ku wada qorshahan iyo ahdaafta kala duwan ee uu ka damacsan yahay maamulka yuhuudda ayaa ka hadlay arrinkan shirka dhaqaalaha afrika iyo yuhuudda ee africa israel economic forum oo lagu qabtay magaalada talaabiib dhammaadkii toddobaadkii lasoo dhaafay ayuuna iyujine gantel oo ah guddoomiyaha guddiga sare ee isweydaarsiga saamiga talaabiib waxa uu kaga muujiyey walaac daran isagoona sheegay in waxa indhaha aanan laga dadan karin ay tahay kobaca turkiga uu ku sameynaya awooddiisa afrika gaar ahaan soomaaliya wuxuuna yidhi israa'il waa inaysan oggolaan in arrinkan uu dhaco dhankiisa shairi fregrosman oo ah madaxa macadka xiriirka yuhuudda iyo afrika ee israel africa relations institute ayaa sheegay in hadda ay haystaan fursad weyn oo ay saameyn togan uga yeelan karaan afrika iyagoo maalgelin yar ku sameynaya si meesha uu gebagabadii uga baxa turkiga rashiid cabdi ayaa si cad u sheegay in turkigu uu ballaariyey saameyntiisa guud ahaaneed ee afrika waxauna tilmaamay in ankara ay si xeel dheer u isticmaalaysa xiriirkeeda milatari iyo midka dhaqaale si ay u hesho meelaha istaraatiijiga ee muhiimka ah taasoo ku qasbaysa maamulka yuhuudda ayuu yidhi in dib u eegis uu ku sameeyo istaraatiijiyadiisa afrika iyo badda cas ka hor inta uusan qaadin tallaabo hor leh gunaanadkii waxay warbixintan muujinaysaa sida awoodaha shisheeye dalkan ay ugu soo safrinayaan qaacaadka milatari ee ay musiibadu ku gadaaman tahay iyagoo dhanka kale daabulasho ku wada khayraadka noocyadooda kala duwan haddii turkigu uu hirgeliyo saldhiggan ayaana la aaminsan yahay in soomaaliya ay martigelin doonto duqaymo culus iyadoo hadafka lagu sheegi doono saldhigyada shisheeye balse la gumaadi doono shacab fara badan oo tiradiisu ay tobaneeyo ka tallaabi doonto
اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka cabsi iyo qoobgariir xooggan ayaa soo food saartay askarta ku sugan saldhigga saliibiyiinta maraykanka ee gobolka laamu ee dalka kenya kuwaas oo daqiiqad kasta filanaya weerar uga yimaada dhanka ciidanka mujaahidiinta haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka bukhaari een xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ay daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa cabsi xoogan oo soo food saartay ciidamada maraykanka ee ku sugan gobolka laamu sida ay wararku tibaaxayaan cabsi xoogan oo dhinaca ammaanka ah ayaa soo food saartay ciidamada maraykanka ee ku sugan saldhig milatari oo ay ku leeyihiin xeebta gobolka laamuu oo ka mid a dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gubaysiga kenya ciidamada maraykanka ee ka howlgala saldhigga lagu magacaabo kamsimba oo qeyb ka ah duulaanka gardarrada ah ee lagu soo qaaday soomaaliya ayaa werwer xoogan ka muujiyey weeraro kaga yimaada jihaadiyiinta al-shabaab staris an stribis oo ah warbaahin fadhigeedu yahay washington diiraddana saarta arrimaha milatariga maraykanka ayaa sheegtay in cabsidaasi darteed isbeddel lagu sameeyey gudaha kamsimba islamarkaana ciidamada laga saarayo teendhooyinka laguna wareejinayo guryo adag oo la dhisay wargeyska oo soo xiganaya war ka soo baxay taliska afar boqol iyo lixaad ee duulista hawada ee ciidamada maraykanka ayaa sheegay in isbeddelkani uu qeyb ka yahay mashruuc ballaaran oo lagu xoojinayo amniga ciidamada maraykanka waxaa kale oo warbixinta lagu xusay in wejiga koowaad ee mashruucani uu yahay in toban teendho lagu bedelo guryo konteenaro ah kuwaasi oo la mid ah kuwii ay ciidamada maraykanku isticmaali jireen markii ay weerarka ku qaadeen dalka ciraaq warka ka soo baxay taliska afar boqol iyo lixaad ee duulista hawada maraykanka waxaa kale oo lagu xusay in guryahan cusubi ay ciidamada maraykanka dareensiin doonaan nafis amni si ay niyaddu ugu degto una dhisanto kalsoonida ay ku qabaan gudaha xerada staris an stribis waxaa kale oo uu sheegay in saldhigga ciidamada maraykanka ee kamsimba uu door lixaad leh ka ciyaaro taageeridda howlgallada taliska ciidamada maraykanka ee africom ee soomaaliya oo dagaalo xoogani ay ka socdaan warbixintu waxay sheegtay in xeradani ay sidoo kale bartilmaameed u noqotay jihaadiyiinta al-shabaab kuwaas oo uu carabaabay in labaatan sano ay kacdoon hubaysan ka wadaan gudaha soomaaliya wargeysku waxa uu soo hadal qaaday weerarkii khasaaraha badan geystay ee xoogaga al-shabaab ay labada kun iyo labaatankii ku qaadeen saldhigga ciidamada maraykanka ee mandabey weerarkaasi oo lagu laayay askar iyo saraakiil amerikaan ah islamarkaana lagu gubay diyaarado badan ayuu wargeysku xusay in saraakiisha la laayay ay ku jireen laba duuliye wixii weerarkaasi ka dambeeyey ayuu wargeysku ka dhawaajiyey in dowladda maraykanka ay qaaday tallaabooyin ay ku xoojinayso sugidda amniga ciidamada maraykanka ee ku kala sugan saldhigyada mandabey iyo kaamsiimba waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxo soomaali ah oo gacanta ku dhigay markab shidaal wararka ka imaanaya xeebaha ka fog soomaaliya ayaa sheegaya in kooxo abaabulan oo soomaali ah ay weerar culus ku qaadeen markab shidaal oo marayey qaybo ka mid ah badweynta hindiya wakaaladda wararka a b ayaa xaqiijisay in koox ay ku sheegtay inay u muuqdaan burcadbadeed soomaali ah oo adeegsanayay qoryaha nooca kuwa sida danadooriga u dhaca iyo qoryaha garbaha laga gano ee r b g-ga ay maanta oo khamiis ah gudaha u galeen markab siday shidaal weerarkan ka dhacay biyaha badweynta hindiya ee kooxaha soomaalidu ku qabsadeen markabkan oo ku safriyey calanka maalta ayay wakaaladdu ku sheegtay in uu noqday kii ugu horreeyey ee si buuxda loogu afduubo markab ganacsi oo maraya xeebaha soomaaliya muddo ka badan hal sano waxayna intaasi ku dartay wakaaladdu inay jiraan walaac laga qabo suurtagalnimada weeraro kale oo dhici kara weerarka ayaa wakaaladda wararka ee a b sheegtay iyada oo soo xiganaysa shirkadda iska leh markabka in uu beegsaday markab ka soo baxay dekadda siika ee waddanka hindiya isaga oo kusii jeeday dhanka magaalada durban ee dalka koonfur afrika waxay wararku xuseen inaysan jirin ciidan ilaalo ah oo markabka la socday taasi waxay weeraryahanadu u fududaysay baa la yidhi inay si deg deg ah ku fuulaan markabka iyaga oo adeegsanayay dooni ay horey gacanta ugu dhigeen oo laga leeyahay dalka iiraan kadibna markabka kusii gaaray doonyo kale oo yaryar shirkadda iskale markabka ayaa sheegtay in afar iyo labaatan shaqaale oo markabka la socday ay nabad qabaan oo ay xiriirkooda heleen kuna howlan yihiin sidii loo soo badbaadin lahaa weerarka maanta dhacay ee kooxahan gacanta ugu dhigeen markabka ayaa yimid xilli dhowaan kooxo soomaali ah ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan markab marayay xeebaha u dhow magaalada muqdisho markii ay rasaas ku fureen markabkaasi sida ay sheegeen ciidamada midooda gaalada yurub waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa nusratul islaam walmuslimiin oo weerar askar lagu dilay ka fulisay maali iyo burkina faso sida lagu sheegay warar ay baahisay mu-asasada azalaaqa weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka kiya ee dalka burkina faso ayaa lagu dilay ugu yaraan lix askari iyada oo sidoo kale ay mujaahidiintu la wareegeen tiro hub ah oo ay wateen ciidamada la beegsaday howlgalkan la mid ah oo isagana ka dhacay tuulada bani ee gobolka seno ayaa isagana lagu dilay afar askari waxayna wararku intaasi ku darayaan in la burburiyey baabuur ciidan iyo mootooyin dhowr ah oo ay gaadiid ahaan u wateen ciidamada burkina faso sidoo kale mu-asasada azalaaqa ayaa soo saartay war ku saabsan howlgallo ay saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen gudaha dalka maali waxaa la xaqiijiyay in howlgal loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso oo ka dhacay gobolka kays ee koonfur galbeed maali lagu dilay ilaa toddoba askari halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo sidoo kale la gubay gaadiid ciidan iyo mootooyin ay wateen ciidamada weerarka la kulmay xubintiina caawa waa inaga intaa bukhaari
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka waxaad ku soo dhowaataan qeybtii labaad wafdigii uu hogaaminayey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ee booqashada ku tegay qaar ka mid ah furimaha mujaahidiinta ee cadowga allah lagu horfadhiyo haddaba wafdigan waxaa qeyb ka ahaa bashiir muxiidiin waxaana uu inooga soo sameeyey tabintan intii uu safarkaasi socday bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaan idinkala soo hadlayaa furimaha hore ee ciidamada mujaahidiinta waa tabin ka duwan tabinadii hore waa tabin xiise badan waa tabin gaar ah oo aan diradda ku saari doonno booqasho wafdi horkacaya sheekh cali darwiish weliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ay ku yimaadeen furimaha hore markan waxaa si toosa u bilaabanaya qeybihii kelimaadka waxaa heegan la geliya dhammaan ciidamada mujaahidiinta qeybahooda kala duwan iyagoo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana aad ugu faraxsan booqashadan iyo hadiyadan gaarka ah ay halkan u keeneen mas-uuliyiinta wafdigan uu qaybta ka yahay sheekh cali darwiish iyo hoggaanka dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
استرح استعد مكان سرد مكان قف الله اكبر الله اكبر haddaba markan waxaa si toos ah u bilaabanaya qeybihii kelimaadka ay jeedin lahaayeen salaadiinta ee halkan soo booqday in kelimaad yirigelin ah u jeediyaan ciidamada mujaahidiinta ee u diyaarsan la dagaalanka cadowga allah qeybihii xiriirinada ayaa bilowday markan waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey malaaq biyey malaaq axmed malaaqa beesha macalin weyne islamarkaana ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe si uu halkan uu kelimadiisa uga jeediyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacd salaan ilaahay yaa mahad isku leh ilaahaygiinay waani muslimiin ni galadooyshadii nimcooyinshii faraha badan oo lahan koobo kor oo aan ku winta nimcatul islaam waliimaan amni istiqraar iyo jihaad ilaahagaasa amahadayaan bacda mahadda alle ee ilaahayaa ka mahadsan ilaahaygayna deersii geeg unaga roogna in kitaabka isunaa laka dhaqamo la tadbiiqyow ilaahayga hana deersiyaa ka mahadayaan anagoo ka hadalow odayaalka dhaqanka walaayada jubbada dhexe ahna guddoomiyaaju iyo may oo ha- go'aansanay in una siinkoyn meel kastoo isin rogdaan hasan booqona meeloo isanka noolin aragna maadaama etin ariyo kaana unisan dhalni niil dhalateen jihaadka geegka dareere ragii ho- cadowgii hor surinaayay isin etin may go'aansina inu habana oo siinkoyn awna siinkoon qabni hadda madag may go'aansa inu siinkoyna siin la hergelna siin la barina waana hirib gaal siin shang waana diyaaro gaal usgahay marka inkadan boytana ma insha allahu hordhaan ha dhiibi jarni laakiin hadda may go'aansa inuna galantaha siin shang ma ogaada sana ini naf in maalba una siin la garab suruna siinkuwar qabaan hoob u naftinay jarta insha allahu marka maysii sheegay camalka marka hore dardaar oo ah in ilaahay daartiis siin ku haada walaa antan la surin hamiigee lan dhafarahay lala dagaalamahay cadow waaye cadowkaas marka haddii ada oo camalkii ilaahay diskiin ku hayn ilaahay markii daalan guuli iyo nasri walaa la kahelowna waa markii ilaahay liska hira ma tira badna iyo badagna iyo huba qabna walba makooya ma ogaadasana dawka xamladii hasa garguurta qaadi may kafaana awood malay waa ka tiri badanahay waa ka ciidan badanahay walba waa tiri geelka waan haaniyo hay kelmadood may ka jaray shabaab waa kalluun biyihii ka dhamaadeen hadalkii owsaari kowsin oo taliya hay malay waa shan nin bahartay kaaliya qoryaha ka soo qata geelka intee maraha usugi islaamka intee maraha alxamdulilah ilaha ka baadsan may la faday ini hamiin goorta ilaahay tuugdaa marka hore hamiinka middaa kata ilaahay in la tuugo cadowgan ilaahay lan tuugo ee walaalaheen falastiin aragaasaan geelka dhab ka hay hamigii qofka may lafaday hamigii may lafaday ini meeldhalkiraada hamigaan ini haada inuuna meelasay insha allahu maayna ini oo baydhow iyo inta le horeyna ma hamigaan iyo xamar iyo gaguud iyo mudug iyo horeyna ma hamigaan may lafaday ini haada masjid aqsa walaala falastiin sida una anka gurbi fadli asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaan idinkala soo hadlayaa furimaha ciidamada mujahidiinta ee kaasi waxa uu ahaa malaqbiyey kelimada xigta waxaa loo baaqay islamarkaana mikrofoonka lagu soo dhoweeyey suldaan shucayb yunis ibraahim suldaanka guud ee beesha shiikaal ahna xogayaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada dhexe بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أن أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال أولا هرت إلهي سبحانه وتعالى ويسهن كرجيان عفو يا عافمات إلهي الرحمن كإنه إذن عافية نبتقلي السلام إلهي إذن سيوه لما أنتين وأسكولو جرنا يا كليه متين أنت نقدم بيسي أنت نقهر الرئيسة ولا ليال آدم أفرح سنهاي farxaddeenna lama soo koobi karo waa fawq farxaddeenna maxaa yeelay waxaan hor taagannahay abdaashii rijaashii mujaahidiinta ahaa ee cadowgii adduunka iska soo bahaystay khalkhalgeliyey waxa lagu khalkhalgelina ma aha tiro iyo tayo iyo howlo kalo waa alla ka cabsi waa inuu shaqeeyo ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala sunnada rasuulkana ay shaqayso waa in ke ilaahay keligiis la caabudo intaas ayaa lagu gaaray guusha iyo wanaagga iyo kheyrka iyo arrimaha bidhaamaya u muuqda cadowna wuu jabay dhabarkuu jeediyey wuu sii habeedinayaa ilaahay raxmaankaa ku mahadsan walaalayaal wujuuhdiin waxaa ka dhalaalaya waa cabsi ilaahay subxaana wa tacaala haddaysan ahaan cadow godka kuma jiraana ogaada waxaan idinkugu qirayno ilaahay dartiisay naga tahay liannahu weli isuma soo hor istaagin isuma aanan imaanin waxaa waye annagana deegaamadan ku noolana ummaddiibaan maamulaynay idinkana waxaa waye safka hore ku maqnaa cadow waa la xisaabtamaysan soomaan raggii cadowga la xisaabtamaya ninkii maanta la jooga ka warraman bal waa sharaf iyo howl kale oo soo zaa'idin waa ilaah ku mahadsan salaadiintii magaalooyinka joogtay ummadda maamulaysa idinkaga dambaysa idinla joogan idinkana waxaa waye waa sharaf kale waa bedel waa imaa waa imaa ah walaalayaal waan ku faraxsanahay la joogiina waan ku faraxsannahay imaantinkeena idiin nimid insha allahu tacaala waxaana ogaataan nimayahow dadaalkeenu laba laaba oo saddex laaba oo afar laaba oo ziyaadihii weliba soo jeedkiinuna ha badnaado ilaahayna ku xirnaada subxaanahu wa tacaala annana ducadan idin haynaa insha allahu tacaala waxaa waaye bulshadan ku dhex jirnaa dadka in la maamulay u baahan yihiin soo maaha dadka maamulay rabaan wiilasha soo maqna cadowga la xisaabtamaayo wixii ka dambeeya u baahan in la islaaxiyo la wanaajiyo walaalayr warka ma badno marka muhiimaddiis waxay tahay ilaahay dartiis hawshan allaha nooga dhigo guul waxaa la yidhi ma midda kuu qiro waa cadowgaaga guul waa midda cadowgaaga kuu qiro wa cadowgeenaa noo qiray in ilaahay kitaabkiisa aan ku shaqaynayno aan u taagannahay diinteenana maanta iyo jihaadkeena wuxuu yeeshay salaadiin annagaa u taagan habeen iyo maalin u taaganaya waa u fikiraynaa ogaada nimayahow ragga meesha fadhiya iyo silaaxa ay haystaan caafimaadkooda howlahooda waxooda ilaahaygaa haya uma umuradeen annagaa isu daba taagan maskaxaa loo shiilaaya waa la soo saaraaya ciyaar ma ahan soomaali raggaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo saaray oo mujaahidiin ah salaadiinuu ilaahay u soo saaray umuraan leenahay hogaanaa naga sarreeya min ilaa aan xiriirsannahay waana la xisaabtamaynaa ciddiina soo hunguraysa ilaahay idinkeeda walaalayaal hamigeena fowquu waay in sha allahu tacaala waa jibaalu waay buuruhuu ka culus yahay dhan liita ma nihin ciddii u maraynaysa in in tuutahan iyo macawisahan dad tabcaan ay ku dhex jiraan war dad ilaahay ku xirna ku jira in sha allahu tacaala akhyaaray asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa hagaag dhegaystayaal weli waxa aan ku sugannahay furimaha ciidamada mujaahidiinta oo booqasho halkan ay ugu yimaadeen wafdi ballaaran uu horkacayo sheekh cali darwiish waaliga awlaada islaamiga ah ee jubbada dhexe isaga iyo golaha dhaqanka islaamiga islamarkaana halkan ay u keeneen hadiyad xoolo geel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore markan waxaa kelimadiisa loo baaqa oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey suldaan maxamuud ismaaciil suldaanka beesha xawaadleh waxaa xigi doona insha allahu tacaala suldaan cabdishukri suldaanka beesha geeradle bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin awalan ilaahay subxana watacala u mahadayna walaaliy mahad aan soo koobi karin ilaahay subxana wa taala iskale walaalayaal ee runtii walaalayaal een haddaana odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe safar dheer inaan soo galnay xaqiiqatan safarkaasoo eh inaan wujuudiina kaliya aran insha allah oo f- oo fuquurta ugu jirta inala galna insha allah haddii ilaha yidhaha walaalayaal waxaan ka imaanay jubbada dhexe dhowr habeen aan soo soconnay xaqiiqatan walaalayaal intaa waxaan soo soconay liajli inaan idin arno kaliya oo ila qaybsana fuquurta aan ku jirtaan xaqiiqatan Een, waxaan aan maanta ku faraxsannahay meesha aan joogno waa meesha aad joogtay maasha allah furintii way maasha allah waxaan jecelnahay inaan habeene ila barno insha allah oo fuquurta ka qayb galno oo dhufaysi aan gal walaalayaal xaqiiqatan waxaan rabnaa insha allah haddii ilaah yidhaa intaan nafta nagu jirta insha allah inaan gartaan walaalayaal naf oo naf iyo maal ayaan dibintaan walaalayaal maxaa yeelay naftii waa wadnaa maalkii waa wadnaa walaalayaal maadaama geeli aan wadno oo naftii aan keennay maxnoo dhiman kale walaal intaasaan wadnaa insha allah waxaana ilaahay subxana wa tacaala waxaan wada cibaada inuu ilaahsan ku dhigan wax walba ikhlaas wey walaalayaal inuu cibaada ilaahay noo dhigo khilaas adduunka wax wax ugu daalo waxa waaye een, cibaada ilahay subxana wa taala ugan walaalayaal haddii ikhlaas la waayo maxaa yaala meesha wax yaala mala walaal wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar allahu akbar safarkii una galni alxamdulilah ilaaha ka mahadsan nasrigii una fadaani i guuli una han hamiini una ji- wadahanka jarni iyo maalmo ilaaha ka mahadsan geeka deerin walaa geekana hor surun may waa mujaahidiintii ka jarti difaaca jiido hor oo wijiyaalsho dhilaalo hayaan hubshoo dhammaystirin alxamdulilah ilaaha ka mahadsan waatii unu hamiin igee unu ilaaha mahadle galbagsiin kaayne meeli unu roognu i isan unu isu- isku midayna waa unu noo muuqdo arag haytaan Eh, meeli unu roognu difaac leka jarni in faruu khifaafa wataqaala waayal kasta haadoy lanka ira kasta la haadoy meeliin ku baahan ballankii isu gale ballankaasaa horyaal jihaadka maalintii lahaaqaasa aasi ilaa haada kal waqti regibilaawi rekumid ah yaa ilaa haada kal waqti aan daalna surun melisin ku faday ini ilaahay ka casa wajallahay eh, ballankii unu galni kurun sheegno kitaab shay difaacna inii geeka ilaaha mahale wajaalahan suurdo leh la kulungno may jelna ini hamiinisiila jaransiila rabaadna difaacisin kula qiib galno marka walaa ilaaha mahale hadee unu socodkaanu ey oo booqashadan eta may waha in ilaaha mahadlehe meel un roogna idin isgi un isku laabto anigu may la faday wadaadiyaal weli ilaah mal wal sheega macallimiintan ahnin sheegdi walaa ilaaha mahadlehe amiiriintii ilaah male oo horreyti shangarti oo dardaare meel isiinku baahanyaa in is adeedaan dhalinyarada bershoon reer horumarti si salaamintiin dhalinyarada marka isin ilaaha mahadlehe nin do-ay ilaa meel difaaca ka wadi jarne waasaga naftiyo meel badbaadiyo hay guddaadu tumucasha linkuroogna suldaankii ilaah mahadlehe muqukori raaxwaal hiiraan abdiraxmaan hiiray bare diyaarad ilaah mahadle gaal ameerkaan ilaa deli ameerkaan unu dirsayra maha duuliya meelishaan waa muqukori tale mashaan lankaas meelaka dhardi siyeedii shan siniilka deli uwaasahay ilaah mahadlehe ciidan muwadana askari mahaana walaalika dilimaad kitaabkaas ilaahay oo isinteeginu marka ini isku adawena isku qalbigoena umada surugni ilaah maale kitaabkaas alla ilaah maale ka walaalowni yaa meel araa yaa ogaadaasaan marka dee wabilaahi tawfiiq saasa ogaadaasaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa tibinteena tooska ah iyo furmaha hore ee ciidamada mujaahidiinta iyo booqashada mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo hoggaanka dhaqanka ee wilaayada markan waxaa idinku soo maqan kelimaadka salaadinta kale ah suldaan cali cismaan dacar suldaanka beesha dabare ee jubbada dhexe suldaan cali nuur suldaanka beesha jiide ee jubbada dhexe iyo suldaan cabdulaahi maxamuud shuuriye cabdulaahi dheere suldaanka beesha habargidir ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe takbiir takbiir takbiir
allahu akbar walilahi alxamdu alxamdu lilah ilaahay oo ka maxadsan subxaanahu wa tacaala oo nagu kulmasi makaankay quruxda badan leh dhallinyaraday shabaabka ag oo quruxda badan leh ilaahay dartaas insurunta afar iyo anayta labaatan saac hime iyo anayta maalan oo inta nagu kulmasi allah akay wa maxadsoon ka dhagni regyow isuna siin salaagni salaantasuna jeelan in isiin koyni wal badanoon tawilini in isiin koyni insha allah insiin salaagni maalanteen ilaahay noo ogolaaday insiin salaagno isiin koyni wallaahi maalintae maalin unku farax badan adduunyada korkeed mase laga helay insha allah un oo meel irkada isunkuraan raggii mujaahidiinta aguuhan libaxyada aguuhan muslimiinta aguuhan mujaahidiinta aguuhan oo maalintay furunta ka kala sugun allah kasunka mahadasni insha allah kadamse siin salaagni ma isiin sheegnaa walyari oo meel irkada isunkuraan hilib agi insha allah oo isin jeelani maanaa salaanta nunkuwiin isiin koyna siin salaagno nunkuwiin akow meel irkada isunka darna qobsalen nunkuwiin insha allah kadamba maasi inshaagna meenu ballangaga insha allahu aqsa masaajid aqsa kalimatullahi ilaah raayida meel erkan isungaraan madow insha allahu in ka babato caalamka oo dhan ka babato go'aan ka dhaawag insha allah waa nama dheer insha allah qariibo ilaahay idinkaas ma dheer insha allah qariibo ha ilaahay indiin meenu ballangaga walaalyaalkana falastiin oo maxaabiista agyaan oo habsa akay ka jiraan insha allahu raggii furudfada insha allahu ilaahay isinka rajaajn insha allah waana sanagata insha allah ilaahay idinkaas go'aankanaw maag meelerkari sunkurarna ilaahay indiin ugaaska ulu duqaashi iyo meelerkari sunkurarna sheekhow meelerkari sunkurar kuriis lagu dhuftay iyo anaga waxaas iyo wax lamida anaga go'aankeena ma aha anaga go'aankeena waxaa waaye insha allahu dad muslimiina nahay ilaahay baa na soo saari mujaahidiin baa nahay jihaad baan u socnaa cid nahor joogsan kartan male insha allah haddii alla idmo ilaa masaajid alaqsa go'aankeenana kaas waa ilaahay idinkiis waana soonaa waran reebayna male insha allah waxaan idin rajaynaynaa in ilaahay idin barkeeyo jihaadka insha allahu ilaahay kor ka dhigo gaalo ilaahay dhulka ilaahay la simo udur uu ilaahay ka sallado bilaayo ilaahay ku rido annaga kii nagu dhaawacmay dhaawacayna ilaahay noo bogsiyo kii nagu shahiidina shahaadada ilaahay ku cagbalo intaasaan ku soo gaabana insha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allah qalbiga faaka laga dhigo insha allah kor ha loo qaado insha allah yaan yaan hoos la fiirin kor ha la fiiri insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu boqolaal oo annaga naga mid ah nimcada maanta aan haysan ma haystaan waxay ku nool yihiin rafaad iyo muxuu ahaay iyo muxuu ahaay cibaadadii ayaga ay cibaadaysan lahay tayna sumuujisan karin annagana maanta nimcadana ilaahay na siiyey raggii walaalaheen ahaa oo furunta joogay iyo annagoo isdhex joogno oo hubkeenna wadanno oo safar walba geli karno meel walba ku cibaadaysan karna allihii muxuu ahaay na waafajiyey ayaan ku mahadanaynaa mahad alla kadib walaalayaal waxaan ka imaanay kulley waad la socotaan walaalihii iga horreeya sheegay jubbada dhexe salaadiinta jubbada dhe- dhexe dhammaantood wax kama maqno innagoo nala socdo waaligeena gobolka ah iyo muxuu ahay salaadiintii dhammaan ayaa idiin soo booqatay booqashadaasna dee muddo muddo badan aan ku taahayno oo oo macnaha qalbigu ku haynay mar uun walaalaha u taga Ee, muxuu ahay maanta ilaahayna waafajiyey inaan imaano imaashadaasna insha allahu tacaala annagana maanta qalbigeena muxuu ahay waxaan waxaan farxaddeen wax lasoo koobi kara maaha aad iyo aad ayaan u faraxsannahay safarkeenna oo dhirirka badnaa intaan soo marnay waxba maana dareemin waxaan ku soconnay qalbigeena fiyo waayo qal- qal- qalbi wanaagsan u ahaa marka insha allahu tacaala walaalayaal ee, muxuu ahay wax mudnaantiina maahan xoolahaasaan idiin keennay ee, waxaan idiin keennay geelaas annagana inaan furunta idinla joogno oo muxuu ahay ribaadka idinla qaybsanno oo muxuu ahay meeshaan u- intaas safarkeen intaas u ahaa asalaamu calaykum raxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarey waa idinsoo salaanay bacda salaan ilaahay aa mahad leh noo suurto geliyey inaan maanta sufuuftan quruxda badan hortooda soo istaagno annagoo ninka la yidhahdo muxuu ahay rabna inaan la qaybsanno dhibkii ay ku jireen ugu mahad celinno ku soo buuqanno intaasaan idinkugu nimid waxaan rabnaa inaad ogaatiin haddaan idinka maqannahay iyo haddaan aan idinla joognaba dhibka wadinla wadaagnaa waxaan idinla wadaagnaa maalin kasta ergadiinna iyo muxuuaha xaasaskiinna iyo wixeenna damiinkooda iyo hawshooda waa ku jirnaa waxaa kaloon ku jirnaa masaalixadiinna maantana waxaan idinku nimid furunihii aad joogteen waa idinku soo buuqannay wixii xigmadaha iyo dardaaran iyo ninka la yidhahdo muxuu ahaay sheegeen raggii iga horreeyaa yidhi halka qodob oon ku ceshanaa oon ku adkaynaa wuxuu yahay camal kasta oo la qabtaa waa inuu ahaada ikhlaas hadduusan ikhlaasayn annaguna waxba noo suurtogeli maayaan adinkana waxba idin suurtogeli maayaan daal cidlaa waay intaasaan idinkula dardaarmayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag qaybihii salaadiinta ayaan weli ku guda jirnaa markan waxaa idinku soo maqan codadka salaadiinta kale ah suldaan aadan shiraay suldaanka beesha murile suldaan aadan amiin suldaanka beesha garjan oo iyagana munaasabadda goobjoog ahaa intun geek mujaahidiin e furuntoora ge intunka jibirnaad intun ha aragno geek sharaf badan yaaningat asin sheegaana een walaalahiingana hamii ge macnaa sin ka rabaaqaan meel allah isin roogtaan macnaa sin roogna haddii moqon lafaagaan qalbigaana sin jara insha allahu tacaala binillaahi kariim een maysin rajeena ilaahay intii guul badan siinsiyo ilaahay intii macnaha een jihaadka faleelihiis badan ilaahay intii siin ogolaado een ununa siin roogna mana siin kumaarma doon meel allah meel roogtaan hasan garguurte iyo macal maraykanka mayn sheegaana intii una furmo jihaadka sugogna een alxamdulilahi rabbi alcaalamiin mujaahidiinta may lednaa geeg farax badan intii una oo aragna geeg kolka farax badanna male intun geeg macnaha een mujaahidiin ah oo macnaha furunta orka jilifirnayd unoo geeg la roogna dhibka iyo dheefta la qiibsaana taasaan la qiim badan insha allahu tacaala maysin sheegaana insha allahu tacaala in un macnaha intii una hamarni walba min aragaan sababtoo wejigin sharaftiin iyo heybidin iyo qiimidin nanki arowgeeka nan adduun geeka bilaaba yaa nagade een adduunka maya ha- adduun geed weyn hoostiska jaran haddii geedaan la dhamaayo meel hergela ma leh haddii la waayo mujaahidiin diinta islaamka ma shaqeeyso Ee, masin sheegaane islaamka diinta islaamka difaac shaatiin Ee, siin kafaana islaamka meel kasta isrogon ee labadan siin kafaana insha allahu tacaala binillahi kariim masin sheegaane intii macdigana in macnaha una masaafo badan siin goyn macnaha una guriyaalkii unlahay walaala jiifaane kalsoonid iyo sharaf iyo macnaha intiin weelkii wada dhaleetiin eryaalkaan intiin habooqon siin wada aragno siin la dhibon dhibka dhulka siin la jiifino intaasaa macnaha horta siin kabooqon macnaha wal inu siin sheegnin walgeeki lay bilaaba mala ilaa siin jihaadka islaamka socda socda doona insha allahu tacaala biinillahi kariim
ilaahay baa mahadda iskale mahad aan bilow i dhammaad lahayn alla ayaa iskale maanta waa maalin weyn oo ilaahay uu raalli ka yahay safarkeenna ikhlaas allah nooga dhigo mujaahidiintana guul alla ha siiyo cadowgana alla ha jebiyo walaalaheen reer falastiinna alla ha u gargaaro annagu waa idiin soo booqannay markii ugu dambaysana ma noqon doonto haddii allah idno ilaahay idinkiis intaas kadib waxaad ogaataan inaan maciina nahay oon idinla joogno jasadkeenna hadduu idinka maqan yahayna qaluubteenna ayaa idinla joogto qaluubteenna waa idinla joogtaa allahu akbar waxaan ku jiifnaa oo shareecadaas islaamka idinka difaaca tihiin waad difaacaysaan annagana waa taqbiiqinaynaa ilaahay idimkiis ballantaasaa noo taalla taasaan isku ognahay guryaha aad ka soo tagteen ilaahay baad u tala saaranaysaan dhammaanteenna ilahay baan u tala saaranaynaa ilaahay idimkiis ilaahay idimkiis cadowgeenna alla ha jibiyo sidaan meeshaan ugu kulmnay waadiga raxmaan allah noogu kulmiyo jannada intaasaan ku soo koobayaa waa hagaag dhegeystayaal kuwaas waxay ahaayeen hogaanka dhaqanka iyo salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo kelimaadkan ka jeedinayey furimaha hore ee ciidamada mujahidiinta waxaana meesha laga dareemayey xamaasadda ciidamada mujahidiinta iyo sida ay ugu faraxsanaayeen ee booqashada ay furimaha hore ee ku yimaadeen salaadiinta iyo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kelimad qayim ah oo halkan uu ka jeediyey sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexena habeen dambe ayaad barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan insha allahu tacaala guud ahaanna tebinteena waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu قد شادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد شادوا صحوة للدين